Hooyo Faadumo Aadan Siyaad oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa boos bannaan ku wareejisay Macalin Cabdi oo loogu talagalay in lagu dhiso dugsi qur'aan kaasi oo ay wax ku baran doonaan carruurta danyarta ah ee ku nool xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne. Madasha dhulka lagu bixinayo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa culummada iyo qaar ka mid ah waxgaradka xaafadda. Hooyo Faadumo Aadan oo ah maamada bixisay booskan ayaa sheegtay inay ugu talagashay in wax lagu baro carruurta Soomaaliyeed.
Macalinkaas isagoo dhul raadisa ayuu ii yimiday marka meeshaanoo boosaska aan ku ogaay ayaan u soo waday alxamdulilaahi rabbilcaalamiinoo marka ilaahay idankiisa waxaan ka siiyey toban mitir oo haddii alla kuu roon yahay oo dherir ah iyo sideed mitir oo balac ah ayaan ka siiyey dhulkaas waqafulaahi tacaalaa haddou dhintane ilaahay idankiisa macalin kale ayaa kasii badelaa insha allah sidaas ayay arintu ku dhammaanaysaa insha allah wixii oo islaamka ummadda islaamka ayuu maxayd meeshaasu ay u furan tahay inuu maxayd wax ku darsado anigana hadda toban doolar ayaan ka bilaabayaa insha allah anoo dhulka bixiyey haddana toban doolar ayaan ku ridayaa maxayd akoonkaas insha allah Sheekh Mahad Baryere Nuur oo ka mid ah culummada Soomaaliyeed ayaa ummadda islaamka waxaysata ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha dugsigan qur-aanka ah wuxuuna u mahadceliyey maamada bixisa dhulkan
waxaan halkan u taagannahay dhul waqaf ah oo loo waqfay madrase qur-aanka kariimka ah waxaana waqaftay maamadaas gadaashayna taagan ayaa waqaftay kaamirada ayadana ay qabanayso halkan waxa loo waqfay madraso dugsi qur-aan kariim ah ayaa loo waqfay macalinkaana hadda isagana garabkayga midig taagan asaguna macalin cabdina waa macalinkii maaragtay bilaabi lahay marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala halkaas wuxuu layahay marka dugsigu dhismuu layahay in dhismadii lagu tabaruco ayaan ka codsanaynaa dadweynaha islaamka ah meel walba ay joogaan oo codkayna uu soo gaaraayo iyo muuqaalkayna maqalkayna uu soo gaaraayo inay yacni ay soo taageeraan madrasadaas ay ka qayb qaataan wixii karaankooda ah waxaweye waa meelaha khayriga ah sida masaajidoo kale iyo dugsiga oo kale iyo ceelka la qodaayo siduu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay noqonayaan sadaqa jaariyaah